barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a kana islamarkaasna aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labayo labaatanka koob iyo soddonka mitriban efemyada geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waa salaasa bisha maarj waa kow sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda eeda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed cabdi sandhere
qodobada aanu idinku hayno barnaamijkeenana waxaa ka mid ah mid ka mida dhallinyarada oo ka sheekaynaya qiso jacayl oo kala kulantay dhinaca shabakadaha isgaadhsiinta bulshada jacaylkan waxaan ka soo bilaabay facebook wuxuu soo maray whatsapp wuxuu soo maray viber wuxuu soo maray wechat wuxuu soo maray snapchat aaladaasoo dhan soo dhexmaray kabacdi waxaa sameeyey xiriir wanaagsanaan dhexmaray qof waxaa waaye maraykanka joogto waan gartay koordhow ayaad dhegaysan doontaa sheekada jacayl dhinacii heesaha ayaan iyana ka madhnayn barnaamijkeenna dhallinyarada maanta
rugtiya goobtada bidayso adoon degin lama raboosa hadaalin rexlaynta kaydso giyaanka haweenka raadso kuma rabo idda adkayso kuma rabo sheekooyinkaasi iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeenna dhallinyarada maanta marka horese warkii caalamka
madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama ayaa la kulmaya hoggaanka sare ee xisbiga jamhuuriga ee golaha senadka ee dalkan maraykanka maanta oo salaaso ah si uu ugala hadlo qorshihiisa uu ku soo magacaabayo xaakinka maxkamadda sare ee muranku uu ka taagnaa waayadan maxkamadda sare ee dalkan maraykanka ayaa ka kooban ilaa sagaal xaakin waxaana dhowaan geeriyooday mid ka mid ah hase ahaatee xisbiga jamhuuriga ayaa hore u sheegay inaan madaxweyne obama soo magacaabi karin xaakinka cusub maadaama uu ku jiro sanadkiisii ugu dambeeyey islamarkaana magacaabista uu u dhaafo madaxweynaha cusub ee soo socda ee isaga bedeli doona xubnaha ka tirsan maxkamadda sare ee dalkan maraykanka ayaa marka la magacaabo kadib xilka haynaya tan iyo inta ay nool yihiin
xogayaha guud ee qaramada midoobay bankimuun ayaa isniintii shalay sheegay in iyadoo ay jireen dhacdooyin yaryar haddana ay xabajoojintii dalka suuriya laga dhaqangeliyey ay weli taagan tahay maalintii saddexaad waxaa kaloo sheegay in guddi ay dalal badani ku jiraan kuwaasoo xabajoojinta dusha ka eegaya ay ka shaqaynayaan sidii dagaalku uuna u sii baahin wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska jean marc erolt ayaa isugu yeedhay kulanka guddiga si ay uga wada hadlaan weeraro dhinaca cirka ah oo la sheegay in lagu qaaday goobaha ay mucaarad ku haystaan
duhur wanaagsan dhegaystayaal kaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa maxamed cabdisandheere iyo anoo ismaaciil xuseen farjara ayaa idinla socodsiinayay dhinaca soo saaristuna waa maxamed colaad xasan en maxamed haddaan ku weydiiyo dhinaca waayadan waxaa jira dhallinyaradu dee aad bay u isticmaalaan dhinaca dhinaca shabakadaha isgaadhsiinta bulshada waa gartay waxaadna moodaa haasaawihii meelaha fadhiisiga makhaayada ku kulanka gidaaro ama kaabada ku kulanka ee waayadii hore socon jiray in haatan uu bedelay second level in la gaarsiiyo heerkii labaad in haatan dhinaca shabakadaha isgaadhsiinta waa gartay marka sheekadan soo socoto kale waa wiil dhallinyaro ah oo ku nool magaalada kismaayo qaybtan hore wuxuu kaga sheekeynayaa jacayl dhex maray isaga iyo gabadh maraykan ku nool cajiib laba qaaradood laba qaaradood Haye.
iyagoon is arkin bay marka hore halkaas ka caashaqeen way kulmayaan marka dambena wax badan baa isbedelaya oo waxaa soo baxaya waxyaabihii eh, waxyaabo kala duwan sababtaa Waa labada garan.
qof hadday wada joogaan dabeecadooda dhaqankooda xog badan bay iska helayaan waa gartay laakiin labada qof markay nolol kala duwan ku nool yihiin wax badan iskama hayaan marka kala fogaantu eh, kaalin bay ku leedahay isu soo dhowaanshuhu kaalin buu ku leeyahay isfahamka degdega ah iyo weliba dee qofaad ka baratay shabakadaha isgaadhsiinta bulshadu ma garan kartid shakhsiyadiisii waa runtaa weeyaan inanta kale magaalada kula joogta waad garan kartaa nooceeda iyo halkay joogto marka akram caydarus xirsi oo ah wiil dhalinyaro ah magaalada kismaayo ayuu ku nool yahay marka wuxuu ka shekeynayaa dhibaato kala kulantay gabadh qurba joog ah oo ay isjeclaadeen marka jacaylka akram iyo gabadhaasi wuxuu ka bilowday dhinaca baraha isgaadhsiinta bulshada wariyaha v o a ee kismaayo khadar maxamuud xareed ayaa la kulmay oo waraysigan la yeeshay
magacayga waxaa waaye akram caydiruus xirsi waxaan ku noolahay magaalada kismaayo gaar ahaan xaafadda faanoole Een, qisadan waxaa waaye qiso jacayl ah oo aniga soo martay oo iga soo martay aaladda internetka loo yaqaano oo een, social mediaha jacaylkan waxaan kasoo bilaabay facebook wuxuu soo maray whatsapp wuxuu soo maray viber wuxuu soo maray wechat wuxuu soo maray snapchat aaladaas oo dhan soo dhexmaray kabacdi waxaa sameeyey een, xiriir wanaagsanaan dhexmaray qof waxaa waaye maraykanka joogto gabar maraykan joogta haa gabar maraykanka joogto waaye gabadhaas een, si kal iyo laab aan isu jeclaan waxaan wada shaqo soconay muddo saddex sano meelahaas aan qadka iska aan aan ka wada sheekeysanaynay kabacdi een, markaan qadka ka wada sheekeysanay ugu dambeyntii adiga een, waan ishelnay qoftii oo waxay ugu imaaday muqdisho muqdisho markay ugu imaaday baynan dad jacayl isu qabaan nahay kal iyo laab aan isu soo dhaweynay
waa goorma marka ay imaatay waxaa imaaday adi sanadkan dhexdiisa bishii koowaad ee imaaday labada kun iyo lix iyo tobanka
ki marka qoftii markaan isu imaanay waxaan weydiiyey marka labada qof markii jacayl wada dhex maro een, natiijada ugu dambeysa oo ay gaarayaan waa guurka inaan isguursano baan ku talagalnay markaas waxaan weydiiyey eheladeedii iyo qaraabadeedii iyo wax iyada damiinka ahoo aan suuriyadii iyo wixii ilaan ilaan nin rag markuu naa guursanayo waxa loogu baahan yahay inuu suuriyo bixiyo inuu dadka la xidhido inuu een, soo dhoweyn sameeyo oo dadkeeda uu barto qofta waxay ii sheegtay inaysan hal qof uu la dhalanin wiil ah aabaheed uu dhinto adeeradeed aysan aqoonin ee qurbaha ku raagtay marka waxay dhahday hal gabaraa jirto oo boori ma jirto hasha gabar marka waa ila hadashiisa waxay tiri sax waaya dhahday qoftaas waxay sheegayso aan boori maan joogaa annaga reerkeeni waxaasi waa hore nugu dambeysay hooyadeen waa dhimatay aabaheena waa dhintay meel ka baxay ma naqaano Een, gabadhaana maraykanka hadda kuwa waaba ishelnay ani ayada bay igu tireen bas qoftii een, marka waxaan go-aansanay inaan isguursano oo nin qaadi ah aan u yeerano oo nin isku kaaya meheriyo qoftii waa ismehersanay muddo afar iyo toban beri ah baan wada deganeen marka nolol aan caadi ahayn aan na dhex martay oo waa- waa adi waa isdhexgalnay oo family aan noqono oo isku kalsoon oo isla sheekayso 24 hours aan kala dhargeynin Een, kabacdi marka waxaan sameynay Ah, xilligii waxay tiri waxaa soo garshay een, fiisadeedii ay dhici lahayd marka waa inaan baxaa ani waxaan soo goostay een, bil bishina afar biri eh, waxaa soo socday een, haddeertaan eh, afar iyo toban adaa kula joogo afarna waa sii soconaya bishiiba intaas ku dhammaatay marka fiisa hadduu igu dhacana xoogaa waxaa waay wareer ay gelaayo marka laazim waa inaan baxo laakiinse insha allah hadduu ilaah idhaahdo sanadkan dhexdiisa adi bisha afraad meelahaas waa soo laabanaya dhahday okay aan dhahay dhib ma laha adi annagoo isjeceylan kala tagnay oo ee aday nairobi u kacay tantay nairobi markii aday qoftii een, way la soo hadashay way la soo xiriirtay waa wada sheekaysanay Een, afar biri meelahaasay joogtay nairobi diyaarad iyo waxaasaan la ahay dhahday waa heshay markii dambe ugu dambeyntii waxay aaday ii sheeg meeshii la dhahayay een, dubai ee aaday dubai ilamaysa soo hadleen maraykanka ee abyaanada tagtay adiga muddo een, lix biri ee meelahaas ee maraykanka ku tagtay marka maraykanka markay tagtay xiriirkan uu sii wanaagsanaaday xoogaa ayaan sii wada sheekaysanay muddo adi laba bilood ah meelahaas aan sii wada sheekaysanay markii ugu dambeysay marka waxay tiri gabar waxaa jirta saaxiiba aan nahay oo muqdisho joogto oo waxaan eriyay gabar saaxiiba aad tihiin hadday jirto suuradii een, odayga iyo eh, reerka iyo qaraabadii ay qaadan lahayn gabadhaasaan wada siin lahaaye maxaad igu sheegaysay waagii aad joogtay een, muqdisho waxay igu tiri waxaan een, een, diidanaa inuu qofna soo dhexgalo labadeenna labadeenna keliya aan soo go-no laakiinse haddeertaan inaan ani adiga een, ay- aan ku baro qoftaasaa jirto qoftaas waa inaad barataa faadumaa la dhahaa qoftaas lambarkeedaan ku siinaya lambarkaagana waa soo siiya ayadaa ku soo wacaysa ayadaa ku imaanayso haye waay hayaan qofta lambarkeeda isoo siiya bas qofta lambarkeeda laysoo siiyey ayadaa isoo wacdayba gabadhi kale ee lambarkeeda lagu siiyey ee Haa.
muqdisho joogtay haa gabadha muqdisho joogta ayadaa bay soo wacday ma fiicantaa nabad akram mi ahaa xaaladda ka hor fiican dumash sidee tahay waa fiicana muqdishoa joogtaa mana lagu arkaayo waxaa ihi adigaaba hadda kowley kaa baray saa kugu arkayaana hadda aan isbarana een, saa kugu imaadaa marka waxaa ku ballanay hotel ah meesha ka deganaa trebiano hoteelkay u imaaday faadumo waa soo soo dhaweeyey een, hoteelkaa geeyey meesha fadhigaan fariisanay oo hoteelka receptionkiisa meeshaan ku wada sheekaysanay meesha cabitaan iyo wax ku cabnay waa wada hadalnay gabadha waa u sheegnay inaan wada kulannay een, eh, dumashadii waa ila joogtaa aan dhahay een, insha allah tacaala waana wada xiriiri doonaa haye insha allah idhahda haye waay gabadha iga tagta faadumadi adii muddo laga joogo oo laba saac camal markay iga maqan tahay aa, qoftii soo wacda maraykanka gabadhii kale haa qoftii maraykanka joogta islaanteedii maraykanka joogta isoo wacday waxay tiri wariaca dumaashida maxaa ugu tiri een, ka waran aniga soo cunug yar ma ihi soo ma qatarsani soo ma qurux badni waxaas maxaa ugu tiri ani habar ma ahay "Ah, may habar batiidaan dhasay habar ku tahay waxaas ma isla gaarinba qoftan dadku waa isbaran dumaashadeedana waa xididkaygana waa qof aan xumayn karana ma ahe arrintaasee ku dhici kartaan macquulba ma ahe may waa tiri waayo waxaasna wax adab darre waay mana kaa filayn niyadeyda iga jibisay qoftii waa dumaashida ku ciyaartay waxaa hadday saas tahay aniga een, waxaan isticmaalayaa faybarkan isticmaalaya aan ka wada hadlayna hadeertaan telefoonkan iphonekan ka wacaya marka ibad aan wataa marka samacadda kuu furaayan dhaa qoftaas inay tiri ha cadayso hadday dhahdo saas iyo saas wuu u yiri anoo maqla ee dhahdo aniga xumaanteeda iska leh qoftaas aan kula hadashiyo hal mar kaasi wuxuu ahaa akram caydaruus xirsi oo ah wiil dhallinyaro ah oo ku nool magaalada kismaayo qaybta dambe ee sheekadana beri ayaad maqli doontaan haddii rabbi idmo wuxuu u warramaya wariyaha v o a ee magaalada kismaayo khadar maxamuud xareed maxamed maxay noo xiga ismaaciilow waxaa inoo xiga barnaamijkii teknolojiyada iyo sayniska oo toddobaad walba aan maanta u kala dhegaysanno waxaana inoo haya wariyaheenna xuseen bare aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubintii sayniska iyo tiknolojiyadda ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee toddobaadkan farsamada casriga ah ee ay dadweynuhu ku xidhiidhaan iyo baraha ay bulshadu ku kulanto sida facebooka iyo whatsapp ayaa sare u qaaday tirada qoysaska kala tega warbixin ka soo baxday xafiiska arrimaha qoyska ee dalka iskutegga imaaraadka carabta ayaa waxay tilmaamaysaa in sannadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii ay aad sare u kacday tirada dadka isfuray ee ku nool dalkaasi taasi oo ay sababta koowaad ay ku kala tegeen ay noqotay tiknolojiyadda casriga ah ee ay dadweynuhu ku xidhiidhaan barta facebook ayaa waxa ay leedahay adeeg maqal iyo muuqaal ah sidoo kale whatsappka ayaa fariimaha iyo sawirada iyo heesaha iyo wadahadallada la isugu weydaarsadaa khubarada arrimaha qoyska ayaa tilmaamaysa in tiknolojiyadani cusub ay fududaysay in ay dadku isbartaan islamarkaana isla qabsadaan iyaga oo meelo kala duwan oo caalamka ah jooga arrimahan ayaa muran iyo kalsooni darro ka dhex abuura lamaanaha isqaba islamarkaana waxaa timaadda kalsooni darro dadka dhex marta oo qoyska burburisa khubarada daraasadani diyaarisay ayaa sheegay in arrimaha xasaasiyadda weyn ka dhex abuura ragga iyo dumarka isqaba ee ka dhalata adeegsiga farsamadan cusub ayaa waxaa ka mid ah dumarka oo ka xanaaqa haddii ay raggoodu isbarbar dhigaan muuqaalkooda iyo muuqaalada dadka kale ama haweenka kale ee ay ku xidhiidhaan baraha bulshadu ku kulanto sawiradaasi oo inta badan lagu tilmaamo kuwo aan sawir buuxa ka bixinaynin qofka soo dhigay oo laga yaabo inuu si gaar ah u farsameeyey si ay dadku muuqaalkiisa uga helaan waxaa kale oo khubaradu ay tilmaameen in mashaakilka laga dhaxlo tiknolojiyadda casriga ah ee lagu wada xidhiidho sida facebooka iyo twitterka iyo instagramka iyo weliba whatsappka iyo fiberka iyo snapchatka in qofku uu qabatimo oo uu wax kalaba haleeli waayo ilaa heer uu ninku xaaskiisa laba hadli waayo oo ay meesha ka baxdo fursaddii ay ku sheekaysan lahaayeen dowladda imaaraadka carabta oo warbixintani soo bandhigtay ayaa sheegaysa in xafiiska arrimaha bulshada ee dalkaasi sannadkii tegay la yeelatay kulamo loogu tala galay in la heshiisiiyo qoysaska dhallinyarada ah oo gaadhayay afar iyo toban kun oo qof intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil xubintii sayniska iyo tiknolojiyadda ee toddobaadkan tani kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay xuseen bare aadan oo inala socodsiinayay xubintaasi sayniska iyo tiknolojiyadda haatanna waa dhinacii heesaha kuma rabo iyo ikraan caraale
umaariyaaqina balkaadso adunba riyoodee u fiirso naftu kuma rabtee rumayso ruuxdu kuma jeclee jidayso kuma ma riyaaqina balkaadso cadunba riyoodee u fiirso naftu kuma rabtee rumayso ruuxdu kuma jeclee jidayso rugtiya goobtada bidayso cadoon degin lama rabooso hadaalin raxlaynta kaydso geeyaanka haweenka raadso rugtiya goobtada bidayso cadoon degin lama rabooso hadaalin raxlaynta kaydso geeyaanka haweenka raadso kuma rabo idda adkayso kuma raba xiisaha ka bogso waa kuma rabe qayrka samayso kuma rabo idda adkayso kuma raba xiisaha ka bogso waar kuma rabe qayrka samayso kama rasaynina ka baaqo kuma raacin dookhee imaanso xusku kuma rignee dhegayso ruuxdu kuma jeedee jidayso kama rasaynina ka baaqo kuma raacin dookhee imaanso xusku kuma rignee dhegayso ruuxdu kuma jeedee jidayso hankii rajadaad arkayso adoon radin looma heeso hadaalin raxlaynta kaydso geeyaanka haweenka raadso hankii rajadaad arkayso adoon radin looma heeso hadaalin raxlaynta kaydso geeyaanka haweenka raadso kuma rabo idda adkayso kuma raba xiisaha ka bogso kuma rabe qayrka samayso kuma rabo idda adkayso kuma raba xiisaha ka bogso war kuma rabe qayrka samayso kuma rabe qayrka samayso anigu kuma rabe qayrka samayso war kuma rabe qayrka samayso
waan gartay Een, maxamed goobta wacdara ka dhacay ikraan waxay tidhi waa go-aan bay gaadhay Hay, marka dee hablu in badan waxaa laga yaabaa inay wax tawdaan oo marka inantan jacayl oo kale qofbaa laga yaabaa in waayo badan ay wax soo dhex mareen oo Sax.
sheekada cidda dee abwaanadu inkastoo dee aanay aad qaar qaar badan uga sheekeyn sheekooyinka waa run waxaa laga yaabaa dee in gabadhan micnaha sheekada ay matalayso in meel meel fog la gaadhsiiyey meel fog dabeedna waa taa markii inantii ay qancday qalbi qancay bay noqoto dabeedna waa tale anigu dee agteeda ha soo marin waan garta anuu tashtaya adiguna tasho adigu ha tashanay marka dhegeystayaasha waxaan jeclaa inaan xasuusiyo maxamed oo inta aynan u gelin sheekada soo socotaan idinoo soo qabanin ciddii jecel barnaamijka dhallinyarada maanta inay la wadaagto sheekooyin ama dhacdooyin iyaga noloshooda taabanaya oo xiise gaara u abuuraya oo ay jecel yihiin inay barnaamijka ka dhex maqlaan inay noogu soo hagaajin karaan ciwaanka laanta afka soomaaliga ee soomaaliya at v o a news dot com adiga oo ciwaan uga soo dhigaya barnaamijka dhallinyarada maanta dhegeystayaasha sidoo kale waxay la xidhiidhi karaan weriyaasha eh, laanta afka soomaaliga v o a ee ku sugan deegaanada ay joogaan maxamed maxay noo xiga ismaaciilow haa tanna waa dhinacii ciyaaraha waxaa inoo haya wariyaheenna jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ka horeyno kulmo ka tirsan horyaalada qaaradda yurub qaarkood ayaa la ciyaari doonaa dalka ingiriiska kulmo xiiso badan ayaa la dheeli doona maanta naadiga a f c barnmouth ayaa gegadeeda waxay ku martigelin doontaa naadiga southampton aston villa iyo overton ayaa ballansan west bromwich albion ayaa u socdaali doonta naadiga horyaalka hogaaminaysa leicester city norwich city ayaa gegadeeda ku martigelin doonta naadiga chelsea crystal palace iyo sunderland ayaa sidoo kale dheeli doona horyaalka oo sabtidii iyo xaddii aynu ka soo gudbinay sidoo kale la ciyaaray waxaa hogaaminaysa naadiga leicester city oo toddobiyo labaatan kulan oo ciyaartay waxay leedahay konton iyo lix dhibcood tottenham hotspur oo toddobiyo labaatan kulan ciyaartay iyadoona waxay leedahay afar iyo konton dhibcood arsenal kulmo intaa la eg ciyaartay waxay leedahay kow iyo konton dhibcood manchester city ayaa iska leh afartan iyo toddoba dhibcood qaybta hoose waxaa ku jira naadiga newcastle united oo iska leh afar iyo labaatan dhibcood sunderland oo saddex iyo labaatan dhibcood iska leh iyo aston villa oo lix iyo toban dhibcood iska leh haddii kooxahan meeshan ay ku sii jiraan horyaalkana sidaas uu ku dhammaado waxay ka dhigan tahay inay aadi doonaan heerka labaad ee divisionka waddanka spain sidoo kale kulmo ka tirsan horyaalkaasi ayaa la dheeli doona maanta waxaana kooxuhu ay isku arki doonaan atletico madrid oo horyaalka hami kale kaalinta labaadna hadda ku jirta ayaa gegadeeda vicente galdron waxay ku martigelin doontaa naadiga real sociedad oo horyaalka kalsareynteeda kaalinta sagaalaad fadhida las balmas oo iyana ka ordaysa inay heerka labaad aado ayaa waxay gegadeeda ku martigelin doontaa naadiga kubadda cagta khitabe beritoole ayaa kulamada badankood ay dhici doonaan waxaana kooxuhu sidoo kale ay isku arki doonaan waa kulamada berita atletico bilbao oo gegadeeda ay kula ciyaari doonto naadiga deportiva la caronya valerial iyo seltavigo ayaa wada ballansan malaaqana waxay martaa naadiga valencia sevilla ayaa la ciyaari doonta naadiga eber real madrid oo dhowaantan guuldaro kala kulantay naadiga atletico madrid ayaa u socdaali doonta naadiga levente waxaana ay doonaysaa inay boorkas ka jafto oo ay hamiga horyaalka ay ka qabto ay sii noolayso kana adkaato naadiga levente horyaalka naadiga barcelona ayaa hogaaminaysa waxaana ay iska leedahay lixdan iyo lix dhibcood lix iyo labaatan kulan oo ciyaartay atletico madrid oo kulmo intaa leeg ciyaartay waxay iska leedahay konton iyo sideed dhibcood real madridna waxay leedahay konton iyo afar dhibcood villarreal labiyo konton dhibcood ay iska leedahay seltavigo waxay leedahay kow iyo afartan dhibcood hoose waxaa ku jira sporting giqon oo afar iyo labaatan dhibco iskale garnado oo saddex iyo labaatan dhibco iskale levente oo labaatan dhibco iskale bundesligaha jarmalka ayaa la dheeli doona kulmo ka tirsan sidoo kale hanover waxay la dheeli doontaa naadiga velvesburg naadiga f c clon ayaa u socdaali doonta naadiga englestad oo ay la dheeli doonto waxaana horyaalka hogaaminaya naadiga kubadda cagta bayan munich oo iska leh lixdan laba dhibcood saddex iyo labaatan kulan oo ciyaartay brusha dortmund ayaa iska leh konton iyo afar dhibcood heath berlinna waxay leedahay soddon iyo sagaal dhibcood brusha mention gladbachna waxay leedahay soddon iyo lix dhibcood hoose waxaa ku jira naadiga hanover oo toddobiyo toban dhibcood iska leh hovenheim oo siddeed iyo toban dhibcood iska leh iyo vether bremen oo kow iyo labaatan dhibco iska leh haddii dhegaystayaal warar goosgoos ahna aan idiin dulmaro tababarihii hore ee waddanka talyaaniga fabio cabello ayaa sheegay in antoni conto oo hadda tababaraha xulka dalka talyaaniga uu isku diyaarinayo sidii uu qaban lahaa naadiga kubadda cagta chelsea kadib markii warar soo baxay ay sheegeen muddooyinkii ugu dambeeyey in tababarahaasi uu heshiis hordhaca oo lasii gaarayo naadiga kubadda cagta chelsea ee gegada stanford bridge ka ciyaarta wargeyska daily mail ayaa qoray in antoni cont uu aad ugu dhow yahay inuu noqdo ninka badela guus hindig marka xagaaga la gaaro islamarkaasina uu tababarahaasi ka tegi doono shaqada xulka azuri marka uu dhammaado koobka yuro waxaana fabio cabello uu sheegay in mar horeba uu tababarahaasi dalka talyaaniga uu isku diyaarinayo inuu howshaasi shaqo ee gegada saford bridge uu mar horeba isku sii diyaarinayo antoni conti dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
jamaal axmed cismaan aad buu mahadsan yahay oo xubintaas ciyaarayna la socodsiinayey waa salaasa kowda bisha march sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka maxamed dee maanta warbaahinta waxaan aada uga arkaya super tuesday ama salaasadan maanta maxaa ka dhe dheeraad ku ah maxaa subar loogu daray subar waa maalintii weyneyd talaadadii weyneyd weeye waa maalin eh, loo asteeyo marka tartanka madaxtinimada maraykanka la gelayo gobollo ilaa dhowr iyo tobana labayo toban meelahaas in eh, doorashadu ay hal mar ka wada dhacdo marka waxaa la waa yidhi codbixin waa- een, saadaala
saadaal maaha waa tii micnaha waa tii rasmiga ahayd dee loogu tartamayey ee, xisbi walba qofkii ka soo bixi lahaa ee madaxtinimada u tartamaya uu geli lahaa marka waxaa intaas oo gobol inta badan la isugu ururiyey waxa weeyaan in murashaxiinta amaba tartamayaasha ee, la kala saaro waayo haddii maalin walba gobol la yimaado dadkay ku dheeraanaysaa laakiin doorashada maanta taasoo barnaamijkeena amuuraha maraynkana uu ku saabsan yahay waxay sawir ka siinaysaa yaa noqon lahaa tartamihii xisbiga u matalayey doorashada kama dambaysta ee bisha waan november dhacaysa garta waan garta marka iyana kasii hordhicina xubinta amuuraha maraykanka ee idaacadda soo socday dhegeystayaasha ku maqli doonaan ayay iyadoo faahfaahsan ku maqli doonaan haatanna waa codkaas ama muusikada soo gaaraya ee hasuuroon deeqa axmed geed
jacaylkan sanada badan sabarinay sogordahay ka sariganay jacaylkan sanada badan sabarinay sogordahay ka sariganay nabsi waa maseex dhexdee haddaan la salaaloon shimaha ku sugaya nabsi waa maseexdee haddaan la salaaloon shimaha ku sugaya cadceed subax lamoodkii markuu sabaaday mid haddaan soo dhowayn laha maanta silac ma jooge cadceed subax lamoodkii markuu sabaaday mid haddaan soo dhowayn laha maanta silac ma jooge aan isgeliyey siiraqdee dumaro casuuro sabka waxaad ka jeceshihiin su'aalmaya ha odhanina baqdina ha ku seegina aan isgeliyey siiraqdee dumaro casuuro sabka waxaad ka jeceshihiin su'aalmaya ha odhanina ragna ha isku seegina sokeey naftayda in sahashana ay gacan ku sayray oon sama ku diiday sokeey naftayda in sahashana ay gacan ku sayray oon sama ku diiday salaantaan dhibsaanaye haddaan siqliya orod sulduub ku raadsha salaantaan dhibsaanaye haddaan siqliya orod sulduub ku raadsha markuu sabaaba sheegtayoo baryaa sacaa boorsaday haddaan garab ku siin laha maanta silac ma jooge aa, jabay. markuu sabaaba sheegtayoo baryaa sacaa boorsaday haddaan garab ku siin laha maanta silac ma jooge aa.
maxamed goobta wacdara ka dhacay waxaan filayaa dee dardaaran baa qaar badan loo diray oo is yar adkeynayay Ah, fanaanada qa axmed waxay tidhi fursadda haska luminina haawa deeqa axmedii hore dhegeystayaashadeen markii hore si kale ugu sheegnay intaasna waxaan kusoo gabgabaynaya idaacaddeeda duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta maxamed cabdi sandheere iyo anuu ismaaciil xuseen farjare iyo maxamed colaad oo dhinaca farsamada inoo joogay idinla socodsiinayey tan iyo intayn idaacadda afarta kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh sabka waxaad ka jeceshihiin su'aalmaya ha odhanina ragna ha isku seegina
This program has come to you from the Voice of America, Washington.